bismi illaahi raxmaan raxiim xubnaha golayaasha dowladda bahda warfaafinta dhammaan saxafiyiinta ku sugan goobta tan marti sharafta kale madaxda hay-adda b d r c dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib run ahaantii waxaa sharaf weynay ah inaan maanta ka soo qayb galo sanad guurada soddon iyo sagaalaad ee ka soo wareegtay maalinta warfaafinta oo soomaalida oo dhan mudnaanta ku leh waa maalintii wargeyskii ugu horreeyey ee af soomaaliya ku soo baxa ee xidigta oktoobar uu ku soo baxay afka soomaaliga koob iyo labaatankii janaayo kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii taasoo daba joogtay ku dhawaaqiddii farta soomaaliga qoristeeda sida sida rasmiga ah sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii dad badan ayaa isku dayey wakhti dheerna way soo qaadatay sidii loo qori lahaa ama loo taabogelin lahaa in farta soomaalida la qoro waayo ummadaan af lahayn ama far lahayn meel ma gaadho si fiicanna uma hanan qaado waxaan is leeyahay waa waxyaalaha lagu xusuusan karo laguna ammaani karo ammaanna ay ku mudan ay ku mudan yihiin dowladdii milatariga ahayd oo dalka soo xukuntay koob iyo labaatanka sano waxaad wada ogtihiin maanta soddon iyo sagaal guuro kadib manaafacaad manaafacaadka laga helay qoritaankii afka hooyo dhan waxbarasho maamul qoraal iyo kay taariikheedba dhammaanteenna waxaynu dheefsanaynaa qoristii afka hooyo bahda warbaahinta bahda warfaafinta saxafiyiinta iyo hor jooga waxaan kuwa waxaan hubaa inay ka warqabaan sida xukuumadda puntland u qadarinayso kaalinta warbaahintu ay ku leedahay mujtamaceena xagga waxbaridda wargelinta iyo maaweeladaba waxaanu aaminsannahay xornimada saxaafadda madax bannaanideeda iyo u adeegidda bulshadeeda waxaynu la soconnaa raadiyaasha ugu tirada badan oo dalka soomaaliya ku yaalla inay ku yaalliin mandiqadda tan ama dowladda puntland deegaankeeda kuwaasoo dhammaanteed ah lahaansho gaar ahaaneed waanuna soo dhoweynaynaa inta jirta iyo in kale haddii ay ku soo biiraysaba hase ahaatee runtii waxaanan afka ka dhowrayn in saluug jiro in talax tag jiro in aada moodid sidii la rabay in loogu adeego warbaahinta in meelaha qaarkood la majara habaabiyo waxa weeye qof sharciga ka sarreeya ma jiro dhammaanteen waxaynu u baahan nahay haddii aad adigu doonaysid sharciyad haddii adigana waxaa lagaaga baahan yahay inaad sharciga dhowtid warbaahintu marar badan runtii waa talax tagtaa waana xarfataraartaa mooja xarfataraarka in la wada yaqaaniah danta ka gud dantana waa ka gudbaan waxaa loo taasina waxay keeni kartaa danka gudubkaas in ay dhibaato halkaas ka timaado waxaan walaalayaal idinka codsanayaa haddaad tihiin bahda saxaafadda inaad u adeegtaan horumarka mujtamaceenna iyo danta guud ee dalkeenna xukuumadda puntland waxay ku dadaalaysaa horumarinta warbaahinta qaran mid raadiyow iyo mid t v iyo mid dhaqanba waxaa kaloo aynu ognahay sanad ka hor markii ugu horreysay inaynu aqoonsannay maalinta afka hooyo oo ah koob iyo labaatanka janaayo waxaann waxaana la joogteeyey in sanad walba la xuso maalintaa iyada ah waxaana la sameeyey guddi heer qaranah oo ku howlan horumarinta afka hooyo iyo dhaqanka waad la socotaan sanadkii hore inaynu dhagax dhignay xarunta dhaqanka iyo iyo howlgelinteediina ay hadda socoto waxaa kaloo xusud midan runtiina aan marna maskaxda laga saari karin abuuridda kooxda qaranka ee waa beri puntland oo runtii xafladda tanna si weyn u bishay mar kastana xafladaha eh, qaran oo la qabto kaalin mug leh ka qaadata waxaan usoo jeedinayaa runtii ammaan iyo bogaadin aada iyo aada u ballaaran sidoo kale waxaan u soo jeedinayaa hambalyo iyo bogaadin dhammaan warfidiyeennada iyo bahda saxaafadda ayaan u soo jeedinayaa anigoo u rajaynaya sanadkaa sanadkiisa inay barwaaqo iyo bashbash iyo horumarin ay ku gaadhaan waxaan jeclahay inaan idin xusuusiyo saxaafaddu waa midi laba af leh waxaa loo baahan yahay in looga faa'iidaysto laguna isticmaalo sidii bulshada waxsan loogu sheegi lahaa waxaan jeclahay sida ay ay mudan tahay in ay saxafiyiintu u isticmaalaan oo ka fogaadaan shaksi nacayb iyo ujeeddo gaara lahaanshaheed markaan intaa ka gudbo anigoo munaasabaddaasa ka faa'iidaysanaya waxaan jeclahay dhowr qodob oo kale oo siyaasadda dalka taabanaya inaan uga gudbo waxaynu la soconnaa muddooyina kan dambe maamulka puntl maamulka somalilan inuu guluf colaadeed ku hayay degmooyin iyo degaano ka tirsan dowladda puntland oo ay ka mid yihiin gobolka cayn gaar ahaan degmada buuhoodle halkaasoo dad badan lagu xasuuqay laguna barakiciyey waxaanu cambaarayn u soo jeedinaynaa ku dhaqankaas xun oo ah in dad lala dagaalamo shacaba lana baabi'iyo lana barakiciyo waxaan moodayay run ahaantii dadyowga degan hargeysa berbera iyo burcaba inay waayo aragnimo u leeyihiin caburinta iyo tacadigu waxa uu leeyahay iyo dhibaatada uu leeyahay wixii ay sheegayeen inay shalay ka dhiidhiyeen inay maanta dad kale kula kacaan waxaad moodaan mid nasiib darro ah ee muujinaysana inay si fudud u iloobeen dhibaatadii siddeetanaadkii haysan jirtay waxaanu ugu baaqaynaa inay dhulkaas iskaga baxaan ma leh dowladdii dhexe oo soomaaliyeed siday u burburtay ummadda soomaaliyeed degaamay kala yeelatay ee beelay kala noqotay ha ku ekaadeen baanu ugu baaqaynaa dalkooda dalka inta ay ku leeyihiin dalkaasu dalkaas iyo dadkaasiba waa dad ka tirsan dowladda puntland oo aan shaki ku jirin waxayna dowladda puntland ay mar kasta u heelan tahay in ay daafacayso waxna aanay ka hagranayn ciddii xuduuddeeda iyo shacabkeeda soo gardaraysa hase ahaatee waxaan leenahay nabad wax ka fiican ma jirto waxaanu ugu baaqaynaa dowladda somalilan in caqligu shaqeeyo ayaa loo baahan yahay damaca kan aan wax ku oolka ana inay iska iloobaan ayaa loo baahan yahay waxaan kaloo la soconnaa sidoo kale magaalada laascaanood oo ay in muddo ada haysteen in maantadaa xasuuq ballaaran iyo xarig iyo dad badan oo maanta a dhaawac loo geystay ay jirto taana waxaanu leenahay ka waantooba dadka kan maantada ah oo maalin kastaba dhibaatada loo geysanay markaan intaa ka gudbo dowladda puntland waxay leedahay dastoor kaasoo qeexaya wixii ay ka kooban tahay xuduuddeeda dadkeeda iyo degaankeedaba qodobka toddobaad ee dastoorka puntland wuxuu qeexayaa in ay daafacayso dowladda puntland xuduuddeeda dalkeeda iyo dhulkeedaba markaan intaa ka gudbo walaalayaal waxaad la socoteen baryaha kan dambe in shir uu ka socday degmada taleex shirkaasoo ay abaabulkiisii iyo qabanqaabadiisii ay lahaayeen madax dhaqameedka beesha runtiina aada iyo aada baanu ugu hanweyneyn in wax fiican ay ka soo baxaan ujeeddada shirkaa loo lahaana waxay ahayd in la mideeyo beesha waayo sida soomaalidu tidhaahdo geed kastaba in gubtaa waa hoos taallaa isla markaana loo la- dhammaystiro khilaafaadka yaryar oo laga yaabi karo inay beesha ay dhex taallo si loogu gudbo in muddada magaalada laascaanood oo caasimadii gobolka soola oo muddo afar sanood iyo ka badanba la haystay sidii loogu gudbi lahaa sidii loo xoreyn lahaa hase ahaatee waxaa nasiib darre noqotay niman siyaasiyiin ah oo iyagu ismagacaabay oo cid magacoodana aanay jirin ayaa ku soo duulay shirkaa isaga ah halkaana waxaa ka soo baxay inay majala habaabiyaan ujeeddadii shirka laga lahaa waxaanan afka ka dhowrayn qayb ka mid a raggaa iyaga ahi inay ahaayeen kuwa ku caanbaxay inay si qalloocan ugu gabraartaan fulinta siyaasadahooda u gaarka ah saas darteed waxaanu leenahay shirkaas mid loo dhammaa ama loo wada joogay ma aanu aha ee lagumana qanci karo wixii ka soo baxay waxaanu bulshada dadkaas eh, dalkaa ku nool aan leenahay ninaan idiin furi doonin yaanu idiin rarin ayaanu leenahay wadajirka puntlandna waxa weeye mid muqadasa haddii ay beeshaasu ka baxaysa puntland sidii madashii ay shalayta ku soo gashay mid la mid ah inay ku soo gasho ayaa inay kaga baxdo ayaa loo baahan yahay laakiinse waxaan ka soo qaadayaa tan oo kale meelihii lalahaa cagsayirland iyo galbeed mudug iyo waxyaalaha caynkaas oo kale ah wax ka badan oo macno ah oo ay samayn kartaa ma aanay jirto waxaan leeyahay ha laga waantoobo hagardaamada loo geysanayo ee kala dhantaalidda dadyowga ku wada nool ee mandiqada tan iyada ah ee puntland markaa intaa ka gudbo waxaan aada iyo aada usoo ham- u hambalyeynayaa maxamuud cumar cismaan oo runtii hindiso fiican iyo dadaal fiican halka kanina ku muujiyey waxaan leeyahay waxyaalaha aynu maanta adeegsanayno oo farsamo ah oo casriga ah mar kastaba waxay soo martay marxalad bilow ah ayay soo martay halkaasaana ee, guul laga gaaray kama dambaysta waxaa laga yaabaa dadku markay kitaabooyinka samaynayaan dad badni inay ku waayaanba naftooda ay ku waayaan waxaan leenahay ee, dhammaan hay-adihii wax ugu deeqay aada baanu u bogaadinaynaa waana ku hambalyeynaynaa dowlad ahaana ama xukuumad ahaana kaalinta nagaga aadan waa ka qaadanaynaa haddii ilaahay iidanka ka dhigo waxaan leenahay kitaabooyinka aada wadid ku dhiiro waa hubaa maray noqotaba inaad guul ka gaari karto ugu dambayntii aan mar labaad salaan iyo bogaadin idiin soo jeediyo anigoo dhammaanteenba ina ku hambalyeynaya maalintaas koob iyo labaatanka janaayo oo ku abbaaran xuskii warfaafinta soomaaliyeed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu